أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa sii xoogaystay iyadoona dhinacyada ay isku adeegsanayaan gantaalo culus dowladda eritrea ayaa mar kale si adag uga hadashay hadal dhowaana ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya maxkamadda wilaayadda islaamiga jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaalla degmada jamaame ee wilaayadaas tartankan qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa si rasmi ah uga furmay degmada buulufulaay ee wilaayada islaamiga baa'e maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgalla ciidanka xisbadu ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay labaiyo tobanka bisha rabadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalka u dhexeeya iiraan maraykanka iyo yuhuudda ayaa sii xoogaystay iyadoona dhinacyada ay isku adeegsanayaan gantaalo culus ilyas cabdulaahi ayaa xogihii ugu dambeeyey aynu ka waraysanay bismillaah waad mahadsantahay walaalka waxaa maalinkiisii labaad galay dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan sawaariikhdu weli waxa ay ku hoobanaysaa caasimadaha khaliijka sidoo kale gudaha tixraan iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee gudaha iiraan waxaa ku dhacaya gantaallo ka imanaya dhanka maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda oo isku duuban khasaaruhu weli waa mid halkiisa kasii soconaya dhimashadaba ha ugu badnaatee dhanka iiraan oo ay saxaafaddu soo tabinaysa in tobaneeyo qof ay ku dhinteen duqaymihii shalay barqadii ka bilowday gudaha wadanka iiraan ee ay sida wadajirka ah u fulinayaan dowladda maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda marka laga soo tagay in dhinacyadu ay weli sawaariikhda isdhaafsanayaan oo caasimadaha waaweyn ee khaliijka iyo xitaa dhulka yuhuudda aanan habeenimadii xalay laga ladin waxaa dhinaca kale soo baxaya khasaare xoogan oo gaaray dowladda iiraan kaasoo ah in ay weysay rag muhiim ah oo uu ugu sarreeyo hogaamiyihii guud ee iiraan ninka lagu magacaabo cali khumeyni war-saxaafadeed xalay uu qabtay benyamin netanyahu ayuu kaga dhawaajiyey suuragalnimada in uu nafta waayey benyamin netanyahu waxyar kadib donald trump ayaa isagana sheegay in uu dhintay cali khumeyni laguna beegsaday duqeymihii shalay bilowday weliba isagoo ku sugan goobtiisa shaqada iiraan waxay isku dayday in saacado dhowr ah ay madaxa ciidda ka ceshato warbaahintana ay u xaqiijisay in ay nool yihiin mascuud basashkiyan oo isagana looga sheeksanaa in duqeymihii shalay uu ku dhintay iyo cali khumeyni balse ugu dambeyntii habeenbarkii xalay ayay ka dhawaajisay dowladda iiraan in uu dhintay cali khumeyni iyo saraakiil kale oo muhiim ahaa laguna beegsaday goobtiisa shaqada oo uu ku sugnaa subaxnimadii shalay ee sabtida ahayd sidaan ka dhawaajinay cali khumeyni waxaa la tegay rag kale oo dowladda iiraan muhiim u ahaa waxaana ugu horeeya jenaraal cabdiraxiim muwaasafi oo ahaa taliyihii guud ee ciidanka iiraan waxaa sidoo kale la dilay wasiirkii gaashaandhigga iiraan ninka lagu magacaabo cabdilcasiis nasirzaade waxaa sidoo kale la dilay taliyihii guud ee ilaalada kacaanka iiraan ninkii lagu magacaabayay maxamed bagbuur waxaa sidoo kale duqeymihii maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ee shalay ku dhintay maxamed basri oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee wasaaradda sirdoonka iiraan sidoo kale madaxii xarunta sirdoonka booliska iiraan ayaa lagu dilay weeraradii shalay ka dhacay gudaha wadanka iiraan sidaa ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee tasniim xogayihii golaha difaaca iiraan cali shamkhani oo ka mid ahaa shakhsiyaadka awoodda ku dhex leh nidaamka iiraan ayaa isagana lagu waramayaa in uu ku dhintay duqaymihii shalay ee maamulka gumeystaha yuhuudda iyo maraykanka ay fulinayeen raggan la dilay badiilkooda marka laga hadlayo waxaa hadda laga dhawaajin kara ee la magacaabay waa maxamed fahiidi oo la sheegay in uu noqonayo taliyaha guud ee ilaalada kacaanka iiraan kadib dilkii loo geystay maalinnimadii shalay maxamed bagbuur raggan iyo rag kale oo warbaahintu ay sheegayso in ay soo bixi doonaan maalmaha soo aadan islamarkaana saraakiil culculus ah ayaa lagu waramayaa in lagu dilay dagaalka galay maalinimadiisii labaad xogaha warbaahinada qaar ay tooshka ku ifinayaan waxa ay muujinayaan in maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ay si aad ah ula socdeen dhaqdhaqaaqa guud ee cali khumeyni iyo saraakiishan sarsaraba waxa uuna sidoo kale benyamin netanyahu xitaa ka dhawaajiyey laftiisa in beegsiga saraakiishan iyo goobaha muhiimka ah ee iiraan ay ahayd mid si aad ah loola socday maalmihii lasoo dhaafay waxayna middan muujinaysaa daciifnimada dhanka sirdoonka ah ee dowladda iiraan iyo sida ay jawaasiista ugu dhex milmeen gudaha ilaalada kacaanka iiraan iyo xitaa qeybaha kala duwan ee miisaska siyaasadda falanqayaasha qaar ayaa si hordhac ah waxa ay u sheegayaan in dagaalkii labiiyo tobanka maalmood socday ee sanadkii lasoo dhaafay dhex maray maraykanka maamulka gumeystaha yuhuudda iyo iiraan uu si aad ah uga khasaaro badan yahay boqolkiiba boqol midka galay keliya maalinkiisii labaad waxaana si aad ah la isku weydiinayaa su-aasha ah maxaa la filan karaa haddii dagaalka uu sii socdo muddo toddobaad ah oo soo aadan dhanka kale walaalka waxaa sii xoogeysanaysaa cabsida ka jirta waddamada khaliijka iyo dalalka kale ee maraykanka uu joogitaanka ku leeyahay waxaana lagu waramayaa in cabsida ugu xoogan waqti xaadirkan ay ka jirto saldhigga maraykanka ee waddanka jabuuti taliyaha saldhiggan ayaana digniin uu saacdihii lasoo dhaafay uu soo saaray waxa uu ku sheegay in marba marka ka dambeysa ay sii siyaadayso cabsidooda ku aadan in iyaguna ay la kulmaan weerarada ka imanaya dhanka dowladda iiraan waxaana la kordhiyey ayay warbixinadu leeyihiin amniga guud ee saldhigga iyadoona la xadiday xarumaha qaar ee ku yaala gudaha saldhiggan daqiiqad weliba ayaana filasho loogu jiraa in dowladda iiraan sawaariikhdeedu ay soo gaaraan gudaha saldhigga maraykanka ee jabuuti afhayeenka golaha ilaalinta dastuurka iiraan ayaa isagana war uu soo saaray kadib shaacintii dilkii cali khumeyni waxa uu ku yidhi golaha hoggaanka kumeelgaarka ah ayaa la wareegi doonaa maamulka dalka iyo howsha doorashada hogaamiye cusub kadib dilkii cali khumeyni marka akhbaartu way iska soo dabadhacaysaa daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa oo duqeymaha way sii xoogeysanayaan ee lagu garaacayo wadamada khaliijka oo sacuudiga ayaa ugu dambeeya oo waqti xaadirkan lagu waramayaa in duqeymo xoogan lagu garaacay magaalada caasimada ah ee riyaad waxaa sidoo kale ka horreysay in la arkayay qiiq xoogan oo ka baxaya qayb ka mid ah daarihii dheerdheeraa ee ku yaalay gudaha waddanka imaaraadka carabta tanina waxay dowladaha carabta ay tusisay natiijada qaraar ee ay ka dhexleen soo dhoweysashada maraykanka iyo masaalixdiisa iyadoo ay waqti xaadirkan caasimadahoodu gubanayaan halka taasi beddelkeedna ay washington iyo new york yihiin kuwa nabad ah wararkeenna iyo barnaamijteenna xiga ayaan kusoo gudbin doonaa akhbaarta soo korarta waad maasantahay nuur mar kale mahadsanid ilyas dowladda kaafirada eritrea ayaa mar kale si adag uga hadashay hadal dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya haddaba warbixinta warkani waxa inuu eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare maqaal lagu daabacay mareegta khaaska ah ee wasaaradda warfaafinta eritereya ayaa looga jawaabay hadallo dhowaan uu jeediyey ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ku saabsanaa awoodda ciidanka itoobiya iyo damiiciisa guracan ee uu ku raadinayo mar in uu ka helo biyaha badacas abiy axmed ayaa dhowaan ku dhawaaqay inuu samaystay ciidan gaar ah oo ka howlgali doona badaha soomaaliya ilaa eritereya sheegashadaas ayuu maqaalku ku sifeeyey mid aan ku salaysnayn xaqiiqada dhabta ah iyo waaqica ka jira gudaha itoobiya qoromadan ayaa lagu sheegay in ciidanka maamulka abiy axmed si ba-an loogu jebiyey dagaalada qaraar ee ka socda gudaha itoobiya islamarkaana gacanta looga dhigay kumanaan askari ciidanka la buunbuuniyey ayaa ilaa hadda awoodi waayey inuu nabad waarta ka abuuro gudaha dalkiisa itoobiya iska badaa inuu awood ku muujiyo amba uu ku gaaro xeebaha badda cas ayaa lagu yiri maqaalkan ay daawacday wasaaradda warfaafinta eritereya sida lagu xusay maqaalka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay kala saxiixdeen itoobiya iyo somalilan ayaa la sheegay in itoobiya ay ku salaynayso hamigeeda ah in gobolka ay ku yeelato awoodda ugu saraysa taas oo walaac xoogan ay ka muujiyeen islamarkaana ay ka dhiidhiday ummadda soomaaliyeed maqaalka ayaa ugu dambeyntii ruwaayad siyaasadeed ku tilmaamay hadallada kasoo yeray abiy axmed waxaana uu ka digay xalis ku timaada xasiloonida gobolka maadaama orahyadaas ay xadgudub ku yihiin ayuu yidhi madax banaanida dhuleed iyo tanbadeed ee dowladaha deriska ah mahadsanida caliyare maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaaro ku yaala degmada jamaame ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo cabduqaadir maxamed rabbaani
waa maalin ay mar qura bulshada muslimiinta ku dhaqan degmada jamaame ay ku laabqabowsadeen dhiigga manaxayaal u soo macaash doontay iyaga iyo mujaahidiintooda kana abuurtay mashaariicay maalmo ku meel maraan balse maysan macaashin waxaan dacar la lebsiiyey ka ahayn waxay geysteen oo hooyooyin garoobeeyeen iyo carruur ay agoonteeyeenba oo sida bahalka dhajiga marba midab samaysanayay ee isku dhexdhekinayay bulshada iyo mujaahidiintooda ummadduna kala garan weeday halka laga haysto ayaa habaarkoodii allah aqbalay kadib waxaa lasoo qabtay shabakado jawaasiis ah oo cadowga salibiga ah kusoo hogaaminayay dagaallo toos ah iyo duqeymo ay wax ka soo gaareen muslimiinta jubbooyinka jawaasiis shan ah ayaa masiirkoodii lagu soo afmeeray fagaaro ku yaalla degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kadib markii tiirka la soo taagay ujeedo cadeen xukun maxkamadeed jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa cabdilfitaax iimaan gaabow waa sagaal iyo labaatan sano jir wuxuu ahaa jaasuus la shaqaynayay dowladda salibiyadda ah ee maraykanka iyo kooxda dabadhilifka ee murtadiinta ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho cabdifitaax ayaa shaqadan uu naftiisa ku waayay waxaa dhexda ka fariisiiyey jaasuus kale oo lagu magacaabo ciro wuxuuna cabdilfitaax fudeediyey ilaa iyo laba weerar iyo duqaymo isla shaqadaas gaalnimo ayuu mar kale ka qaatay seedigii sarqaawi wuxuuna kala qayb qaatay sahanka iyo iskudabaridka ilaa afar howlgal oo cadowga ay ka fuliyeen deegaanada ay ka mid yihiin reebaay qudus kaamwanaay iyo duleedka kaamjaroon waxaana howlgalladaas uu ku qaatay xoogaa sandareer liidata ah jaasuuska labaad waxaa lagu magacaabaa maxamed cabdinuur maxamed oo ku magac dheeraa ciro waa saddex iyo lixdan sano jir waxaa jaasuuskan shaqada soo geliyey murtad lagu magacaabo maxamed waxaa jaasuuskan shaqada soo geliyey murtadka maxamed bulle wuxuuna ku sii xiray afrax macow si ay isaga kaashadaan howlaha makriga iyo khiyaanada loo maleegayo muslimiinta dhiigoodana lagu daadinayo markan waxa uu soo sahmiyey barjallo oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta waxaana halkaas ka dhacay weerar duqayn xagga cirka ah wuxuu sidoo kale tooshka ku soo ifiyey oo mar kale uu soo sahmiyey halka lagu magacaabo kaamgoraney oo sidaas oo kale ay ku sugnaayeen mujaahidiin shaqadaas ayuu mar kale la wadaagay afrax waxaana goobta ka dhacay weerar iyo duqayn diyaaradeed wuxuuna sidoo kale mar saddexaad soo sahmiyey qudus waxaana ka dhacay weerar duqayn ah sidoo kale ciro oo kaalin firfircoon qaadanayay ayaa mar kale soo sahmiyey goob ku taalla duleedka beerxaane halkaas oo camaliyad insaal ay ka fuliyeen maleeshiyaadka baangaraafta murtadiinta waxaana ciidankaas ku jiray saaxiibkiisii dhanka fulinta qaabilsanaa ee afrax kadibna ciro wuxuu ciidankii usoo kaxeeyey beer bilcaan kadibna waxaa goobta ka dhacay dagaal ciro isagoo shaqadaas wata ayaa mar kale loo soo bandhigay isla shaqadii jaasuusnimo taasoo markan loo ballaarinayo kadib markii loo sheegay inuu soo diyaarsado rag loo tababaro oo siminaaro loo siiyo wuxuu durbaba tashkiiliyey ilaa iyo laba iyo toban ruux oo isagu uu ku ahaa saddex iyo toban waxayna soo qaateen siminaarkii oo u socday ilaa iyo shan iyo toban maalmood saddex maalmood oo fasax la siiyey inta aan weli shaqada loo soo dirin ayuu ciro sheegay in la siiyey min laba xaba kaniini waxaana saaxiibadiis ay sheegeen in kufsi lagu soo sagootiyey lana soo dullaystay kadibna shaqada shahaada la dirirnimo loo soo diray ha yeeshee waxaa markan la dalacsiiyey ninkii ciro ahaa oo shaqo badan qabtay waxaana markan loo magacaabay mas-uulka shabakadan ashahaada la dirirka ah waxay horey usoo qaateen ilaa iyo shan shariixo waxayna yimaadeen beerxaani halkaasoo shariixadii ugu horreysay ay dhexgeliyeen gaari ay wateen rag mujaahidiin ah waana la duqeeyey gaariga shariixada loo dhigay guud ahaan tirada howlgalka ay shabakadan ka samaysay dhulka jubbada hoose waxa ay gaarayaan ilaa iyo saddex iyo toban oo isugu jiray weeraro duqimo ah waxaana ciro kala qayb qaatay raggan kale ah goodaay gujuf cabdifitaax iimaan gabow mar saddexaad waxaa loo soo bandhigay shaqadan jaasuusnimo isagoo lagu soo xiray murtad lagu magacaabo zaki oo jawaasiista maraykanka sida tooska u hoostaga ka mid a wuxuuna ciro sheegay in shaqadii ugu horreysay ee ay wada fulinayeen ay ku fashilmeen isaga oo madax u ahaa shabakad ka koobneed ilaa iyo labaatan ruux maxamuud xasan cabdi oo ku magac dheer guudaay waa shan iyo soddon sano jir wuxuu la shaqaynayay sirdoonka maraykanka wuxuu ku lug lahaa duqeymo iyo weeraro gobolka jubbada hoose ka dhacay maxamuud ayaa laba mar xog ka gudbiyey gaamjaroon oo ay ku sugnaayeen rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana soo weeraray cadowga weyna ku jabeen waxaa maxamuud shaqo jaasuusnimo kale u soo bandhigay ciro oo ku xirnaa maraykanka waxayna siminaar ku soo wada qaateen garoonka diyaaradaha ee uu degan yahay maraykanka ee ku yaalla magaalada kismaayo iyadoo lasoo fahamsiiyey sida shareexadaha loo saaro gaadiidka mujaahidiinta iyo sida loo hago diyaaradaha maraykanka ee duuliye la-aanta ah wuxuu ka qayb qaatay duqeymo ka dhacay laba guri oo ku yaala beerxaani sidoo kale wuxuu shareexo dhigay guri uu deganaa walaal ka mida mujaahidiinta kaasoo ku yiilay kaamjaroon halkaasna waxaa ka dhacay duqeyn aan cidi wax ku noqon shareexo kale ayaa isaga iyo cabdilfataax waxa ay dhigeen tuulada shantar hareeri gaar ahaan guri ay halkaas ka deganayeen rag ka tirsan mujaahidiinta maduulow iyo beer xaanisaan uu ku soo marayay maxamuud dagaallo iyo duqeymo ayaa ka dhacay dhammaan shaqooyinkaas wuxuu ku qaatay sandareer aan tabar badan lahayn jaasuuska afraad waxaa lagu magacaabaa afrax macow cusmaan baalweyne waa shan iyo afartan sano jir waxa uu ka dambeeyey duqeymo iyo weeraro ka dhacay jubbada hoose wuxuu shaqadan dalbaday sanadka markuu ahaa laba kun lix iyo tobankii markii uu cadowga ku biiray waxaana lagu daray maleeshiyaadka jubbaland kadib wuxuu dalbaday qaybaha basaasnimada halkaasoo siminaar ay ku soo siiyeen gaalada ameerikaanka ee fadhida garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo kadib wuu shaqogalay kadibna wuxuu mas-uul ka noqday shabakad jawaasiis ah oo ka koobnayd dhowr iyo toban qofood wuxuuna fuliyey ilaa iyo kow iyo toban weerar iyo duqeymo ay ku shahaado qaateen dad badan oo muslimiin ah sidoo kalena xoole ay ku baabi'een shaqadiisii ugu dambeysay inta aanu gacanta ku soo dhicin afrax isaga iyo ciise ayaa waxa ay soo qaateen mashruuc ay mar kale ku soo maleegeen in ay dhiig ku daadiyaan dhulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaana mashruucaas oo ahaa dilka ama in nolol lagu soo qabto xasan ibraahim muudey suldaankii beesha gaaljecel ee wilaayada jubbooyinka kaasoo ameerikaanka kismaayo fadhiya uu u arkayey in uu suldaanka uu caqabad ku ahaa danaha maraykanka ee gobolka si qorshahaas loo meelmariyo afrax wuxuu go-aan ku qaatay inuu iska dhigo taa'ib soo goostay marka uu yimidna waxaa sirtiisa fashiliyay allaah caalimka ah ee og siraha qarsoon wuxuuna ku salliday junuudiisa towxiidka waxaana loo dhaadhiciyey xabsiyada mujaahidiinta jaasuuska shanaad waxaa lagu magacaabaa ciise cali xasan oo da'diisu ay ahayd shan iyo soddon sano jir wuxuu ka dambeeyey weerar ka dhacay wilaayada jubbada hoose ciise muusan ahayn qof la jaasuuseeyey amaba la tajniidiyey ee isaga ayaa lugihiisa ku doontay si uu uga mid noqdo maleeshiyaadka jawaasiista axmed madoobe ee ku sugan dhulka looga arrimiyo ku dhaqanka shareecada islaamka islamarkaana uu u geysto dhibaatooyin ka dhan ah muslimiinta wilaayada jubbooyinka ciise waxa uu maleegay weerar ay ku khaarijin rabeen walaal mujaahid ah kadibna dagaal ayaa dhacay iyaga oo jabay ayay goobta isaga carareen saaxiibadiisiina waxay goobta oga carareen wax ka mid ah agabkii ciidan iyo qori e k afartan iyo toddoba ah oo ay kusoo dagaalgaleen cadowgaas sidoo kale ciise waxaa loo soo bandhigay shaqo basaasnimo ah isagoo shaqadiisu ahayd habka loo dhigo shariixooyinka iyo kala gudbin sidoo kale ciise waxaa loo soo bandhigay shaqo basaasnimo ah isagoo ku guda jira tiisii hore ahayd sida loo dhigo shariixooyinka loona kala gudbiyo markan shaqadan cusub waxa uu ku qaatay magaalada kismaayo waxaa loo soo dhiibay shan shariixo wuxuuna ku wareejiyey abayse kaloo qarsooneed oo halbowlaha muslimiinta dhiigooda jiqayay gabagabadiina qaadiga maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa fagaare kaga dhawaaqay xukunka jawaasiistan xukun intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysanayaasha aan magacyadooda kor ku xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socoto kow in eedeysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduriddo ah almaraajic qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal hadeerna waxaan gelaynaa fulinta
toddobaad ayaa ka soo wareegatay oo sidaas oo kale fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbooyinka shabeellada hoose iyo jubbada dhexe lagu khaarijiyey jawaasiis indho u ahaa silibiinta maraykanka iyo dabadhilifyada murtadiinta
tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa si rasmiga uga furmay degmada buulufulay ee wilaayada islaamiga baay bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan ka diyaariyey tartankaasi يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح munaasabadan oo ahayd daafurka musaabaqada qur-aanka kariimka ee heerka wilaayaadka islaamigaah ayaa ka qabsoontay degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamigaah ee baay waxay ahayd munaasabad si heer sare loo agaasimay islamarkaana xambaarsaneyd fariin dacwi ah oo ay u heliso barakada maalmahan bisha ramadaan oo la labalaabo cibaadaadka ajarkooduna u ballaaran yahay jawiga xafladda ayaa noqday mid ka duwan maalmaha kale goobta loo asteeyey in lagu qabto oo ah masjidka jaamaca ayaa si weyn loo qurxiyey iyadoo gudaha masjidka ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin culimmo waalidiin iyo arday aad u fara badan oo ay hormud u yihiin kuwa isaga kala yimid degmooyinka wilaayaadka islaamiga ee kaalmaha hore ka soo galay tartamadii heerka wilaayo ee dhowaan la qabtay ugu horeyn xafladda daafurka u ahayd tartanka qur-aanka kariimka oo ay soo qabanqaabisay jamciyadda qur-aanka kariimka ee wilaayaadka islaamiga ee hoostagta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka qoolka alle ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم
intaasi kadib waxaa goobta xafladda ka hadlay sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka waxaan leeyahay marka si gaar ah magaalada tan buulufulay oo maqarkii wilaayada baay al islaamiya ah maanta nasiibsatay tartankaa in musaabaqadaasi khayrka badan inay martigeliyaan in yacnii lisaan wanaagsan qalbi furan gacma maxay ahayd waxtar leh farxad iyo hambaliya inay ku soo dhoweeyaan martidooda iyo tartan ka socdo si gaaraan ugu dardaaramaaya oo maanta wanaag walba ay sameeyaan ilaahayna ugu shukriyaan subxaana wa tacaala khayrka layskama helo ilaahay baa bixiya subxaana wa tacaala ilaahagana sii inaannu ugu shukriino oo aan ku soo dhoweyno wanaagani gacmo furan ku soo dhoweyno ugu dambeenna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo sannadkan wilaayadiisii martigelinayso tartanka qur-aanka kariimka ee ardayda wilaayaadka ayaa jeediyey kelimad soo dhoweyn ah isagoona bixiyey talooyin dhexalgal ah geekamay goobjooganana kun afar boqol afartan iyo toddoba ero taariikhda hijiriga musaabaqa oo musaabaqaadka qur-aanka kariimka walaayaadka lakaga wada jiray kumade ini iyo martigeliyeen walaayada islaamiga ah ee baay runtii musaabaqaadka la gobodo waa asbaabaha laka laka ilaaliyaayo laka xifdiya qur-aanka dhiibkumadawa asbaabaha qur-aanka laka ilaaliyaayo ilaahay ka ilaaliya ka xifdi iyo wasaa'il qur-aankaasi laka ilaaliyo laka xifdiye qiibkumada musaabaqaadkaasi dara ma kortan laan xaafid hayna nis hubna mikrofoonka ma hor fadheedo laan alfaadis bedel fadowna inta ma kooyko laan saasoo kale haynana taxkiim nagdo marka waa wasaa'il laka ilaaliyaayo ilaahay baka xifdiye qur-aanka wasiilo kumada waaye musaabaqaadka qur-aanka kariimka laka tartamo ilaahay subxaana wa tacaala may ku baryaane khayr shay wanaajian inuu waafajiyo na siiyo amni iyo caafimaadna ninka khatamo insha allahu tacaala walaayada may ka faraxsanta martagelinta iyo soo dhoweynta musaabaqadaasi dalabada qur-aanka kariimka ee lanqobadi walaayaadka dhammaantiyo ee la sheeni caasimadda walaayada islaamiga ah ee baay degmada buulufulay insha allahu tacaala musaabaqadaasi bilowshay ilaa dhammaadii ma iska dayaane mas-uuliyaadkii noo saaranaaye ini una gudun ilaahay weydiisadaana nin ceebas furo waana nin fududaaya geeka oo maalin khamiise ata inin in furunto musaabaqadii qur-aanka kariimka ah waanu ku bilaawado doontay degmada buulufullay ee walaayadda islaamiga ee baay qaybtiya dadka yaryar insha allahu tacaala may ummadda muslimiinta inkishaagaya anila ku faa'iidaysada mushaarakada ajarna landhiyooda ilaahay lanka dhawaado tabaaraka wa tacaala tartankan ayaa hadda si habsamile kaga socda degmada buulafulay iyadoo ardadan oo ah xulka ardadii ka soo aflaxday tartamadii lagu qabtay tobanaanka degmo ee wilaayaadka islaamiga kuna soo guulaystay musaabaqaadka degmooyinka iyo gobollada ilaa iyaga oo u riyaaqsan inay ku tartamaan qur-aanka ay isugu yimaadeen buulafulay iyaga oo markan kala matelaya gobollada ay ka kala yimaadeen wilaayada baay oo inta badan tartamada heerka xarako ee wilaayaadka islaamiga martigelisa ayaa sannadkan la filayaa inay ku soo idlaadaan tartamadan kuwaasoo mujaahidiintu sidoo kale ay ku dhiirigeliyaan ardayda dadaalka xooggan ku bixisa barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka qowlka allah
والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات
maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayadii islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidanka xisbadu ay ka fuliyeen suuqa degmadaasi xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa tafaasiisha warkan haya mayba korsugnaageeka waxyaalo dhacay oo marka horaan asalshafaylahay in intilika gubohay ya korsurugna dadti ganacsatada ee mayba ankabaqana in ilaahay ku obsadaan raasisho maybaahan raashin halaale ummadu ku gadadaan walaadhii ummadu maybaahan ku gadna kadib howlgal ay sameeyeen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada tieglow ayay ku soo ururiyeen agabyo dhacay oo lagu iibinayay qaar ka mida goobaha ganacsiga degmada kuwaasoo ugu dambeyntii lagu gubay goob fagaara oo ku taala degmada tieglow goobtii agabyadan lagu gubayey waxaa goobjoog ahaa qaar ka mida ganacsatada degmada iyo golaha nuqabada wilaayada kuwaasoo kelimaad kooban ka jeediyey goobtii agabyadan lagu gubayey mid ka mida ganacsatada degmada tieglow oo goobta ka hadlay ayaa ciidanka xisbada ku ammaanay hawshan ay bulshada u hayaan ee ku aadan inay ka ilaaliyaan waxyaabaha naftooda dhibayo oo ay qeyb ka yihiin agabyadan la gubay oo raashin ay qeyb ka ahaayeen wuxuuna sidoo kale bulshada ugu baaqay inay iska fiiriyaan raashinka iyo agabyada ay soo iibsanayaan taariikhdooda ka hor inta aysan soo iibsan may aragahaynaana inta alaabtii mamnuucaadkii walyaalo badan oo dhacay yaa intka aragahayn dadka ma in sheegaan oo dadweynaha walaadhii in isku fiiriyaan kasbaadarjo fiiriyaan insha allah walaalaha hisbadiyoona shaqadiyo gudahan waajibjo gudahan ilaahay kumahadsan insha allah maylena walaaga dhiigi dadka dadaalka kubiyayon ajar xasanad alle ku sii maysin sheegaan inayo isku mamnuucaan walaa mamnuucaadka intii dadka hisbadanka koyn hor iyo isku gemaan salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaq ibraahim dhaysane malaaqa beesha jilbile ee wilaayada islaamiga ee bakool oo dhankiisa fagaaraha ka hadlay ayaa ganacsatada ugu baaqay inay allah ka cabsadaan waxa ay iibinayaanna ay ka fiirsadaan oo ay bulshada sumaynin mayba korsugnaaggeeka waxyaalo dhacay oo marka horaan asalshafaylahay in intilika gubohay ya korsurugna dadti ganacsatada ee mayba ankabaqana in ilaahay ku obsadaan raasisho maybaahan raashin halaale ummadu ku gadadaan walaadhii ummadu maybaahan ku gadna may aragahay caanabooro oo dhiidi liley caanaboore ummadii laka fasaadiyahay may aragahay han waa daawo dhiidi oo xoolagii laku gadadohay baadidii laka halaagahaya okasti mayba ahan hoolalka daraay baadidiina martay wal dhawkim taarigda magordaasu ma akhriyaasu mayba lahada tan ilaahay ku absadan ganacsada hoolasho mayba umada aan khiyaagna dadka ganacsatada mayba aan ka baaqay in ilaahay ku absadan hoolasho mayba ahan sa wanaagsan oo mayba sharaa islaamka waafaqsan aan ka ganacsadan waxyaalihii mayba ahan dhiyoona si degdega mayba aan isku saaran ilaahay halku absado wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh ciidanka xisbadu waa tiir muhiim ah oo u taagan ilaalinta badqabka ummadda muslimka ah waxayna mar weliba qabtaan howlgallo ay ku baadigoobayaan agabyada dhacay oo ay ugu badan yihiin raashinka si ay u ilaaliyaan caafimaadka bulshada dadka ma in sheegaan oo dadweynaha walaadhii inay isku fiiriyaan ee kasbaadarjo fiiriyaan insha allah walaalaha xisbadiiona shaqadiio guudahan waajibta guudahan ilaahay kumahadsan ugu dambayntii askari toobadkeena oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe marwaan maxmed ayaa si ambaqaaday ah mawlid cumar maxamed waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda riidada soomaaliya ee kol hore lagu jebiyey dagaaladii malaaximta ahaa ee ka dhacay wilaayada galgaduuda si gaar ah waxa uu kaga mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee sida darqiga ah uga badbaaday weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka coosweyne kadib waxa uu ka mid noqday koox murtadiin ah oo lagu aruuriyey deegaanka number lixdan ee wilaayada shabeellaha hoose taa'ibkan oo waraysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa shaaciyey inuu ka badbaaday dhowr jeer oo kala duwan weeraro ay kala kulmeen mujaahidiinta kadibna uu garwaaqsaday inuu isaga soo baxo safka cadowga kuna soo laabto deegaankiisa mawliid cumar maxamed shaqadaydu waxay heeday waxaan ka mid ahay dowladda ridada soomaaliya sabiibi caanoolanna ka imiday namber kow waxaan ka qayb galay cows weyne waa ku baaba'nay kabacdi kabacdi waa ka nimiday waxaa nalangeeyey meel la yidhaaho namber lixdan haddana waa ku baaba'nay waa nagala keenay haddana waxaa nalan keenay meel la yidhaaho alex sabiib meel la yidhaaho raaxoy meel la yidhaaho alhigeelow dhow oo duleedka qalimow bir dhanka koonfur uga beegan waana ku jabnay maalinkii jabweynaana kala kulannay ciidan fara badanna waa ku dhameeyey kadibna markii nagala wadaana sabiibaa nalangeeyey waana ku la'anay sabiibaana uga soo tegey haddii lagu baaba'ay ani nafteyda halaysku gashay tanunayna igu jirin naftu waxay u kalliftay inaan dalkaygii iyo dadkaygii aanu soo noqdo ayukana waxaan uga baaqaa inay ilaahay ka cabsadaan ay ka towba keenaan anugu waxaan joogaa hadda oon ka warramo u hayaa walaayada islaamiga magaalada meyrtaqbo aan joogaa qof ay dhabow ma hayso qof ay jajoobow ma hayso si farxan farxad leh oo fiican oo wanaagsan aana laygu soo dhoweeyey marka idinkana waxaan idinkaga baaqidin baaqayaa dhallinyara dhallinyarta waxaa waa inay waxaa waa ayna dhallinyarnimadoor ayna ku ciyaaran ilaahay ka cabsadaan diintanay usoo laabtaan dadkoori iyo ahalkoori toobaduna waa furan tahay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayey tirada askarta ka soo firxanaya safka cadowga kuwaasoo isku soo dhiibaya maamulada islaamiga ah ee wilaayada shabeellaha dhexe iyo suguud wilaayaadka islaamiga ah taasoo dhabarjab ku ah duulaankii cadowga maliibaanayaashun ay iminka fahmeen in ka mid ahaanshiyaha safka cadowga aysan waxdan ugu jirin oo naftooda iyo maalkooduba ku badbaadaynin mahadsanid marwaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu